أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaartaanu jecelnahayo meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andalus duhurnimada tan ugu duurka roon ganacsatada magaalada muqdisho oo cabasho xoogan ka muujinaya lacaga baad ah oo kooxda riddada soomaaliya ku soo rogtay ganacsiga magaalada caasimadda ee muqdisho ku dhowaad saddex kun oo qof oo lagu dilay dagaalada ka socda dalka kongo kataib al ikhbaariya oo baahisay filim lagu soo bandhigayo weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiyiinta oo ka dhacay wilaayada shabeellaha hoose imaaradda islaamiga ah ee afghanistan oo si kulul uga hadashay qorshaha trump ee qabsashada magaalada khaza iyadoona dhanka kale baaq u dirtay muslimiinta caalamka kayaanka sahyuuniyadda yuhuudda iyo dowladda xabashida etoobiya oo kala saxiixday heshiis ku saabsan horumarinta biyaha iyo tamarta maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee mudug oo dowladdiiniya u soo gebagabeeyey macallimiinta madaarista iyo macaahidda degmada jawlo ee wilaayadaasi maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ku qabtay multaqo ballaaran oo looga hadlayo horumarinta barashada qur-aanka kariimka wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo dowladdiiniya u soo gebagabaysay howlwadeennada maktabka sakada ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo soo gebagabeeyey kormeer ay ku tegayeen iskuullada iyo macaahidda waxbarashada ee wilaayada islaamiga ee bakool جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa duhurnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay toddobada bisha shacbaan sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xijri dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andalus duhurnimada tan oo faahfaahsan ganacsatada magaalada muqdisho ayaa cabasho xoogan ka muujinaya lacaga baad ah oo kooxda riddada soomaaliya ku soo rogtay ganacsiga magaalada caasimadda ee muqdisho warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa inoo faahfaahinayaa cali aadan cabdulaahi caliyare iyadoo kooxda riddada soomaaliya ay maalmihii lasoo dhaafay soo rogtay amaro lagu curyaaminayo ganacsiga xorta ah ee shacabka soomaaliyeed ayaa arrintaasi waxaa ka hor yimid ganacsatada magaalada muqdisho booliska riddada ayaa soo saaray amar ganacsatada gobolka banaadir faraya inay soo goostaan warqad ay ku sheegeen dembi la-aanta taas oo la doonayo in lagu boobo hantida dadka shacabka ah mid ka mid ah ganacsatada muqdisho oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in arrintaasi ay tahay mid aan la aqbali karin wuxuu xusay inay wajahayaan dhibaatooyin dhowr ah kuwaasoo ay ka mid yihiin in bil kasta ay bixiyaan lacago baad ah xaaladda ay ku ganacsanayaan ayuu ku tilmaamay mid quus ah isagoo xusay in waddada keliya ee u furan ay tahay inay dalka isaga baxaan maadaama aysan u dulqaadan karin dhibaatooyinkan makhaayad dembi gasha dembiga makhaayaddan laga rabo ama dukaamada laga rabaa maxay tahay gobolka banaadir baana xukuma talis bliis maxaa nooga jira anaga weligayna ma maqan siddeetan iyo afar sanaa jira meel shati leh oo canshuur laga qaado warqad dembi la-aan ha loo sameeyo marka nin kastoo madaxu maalintuu yimaado mashruuc hor luu dalka ku furaa dhibaatadana waa xamar kaliya waxaan umalaynaya dalka waa inaan lakeeriya waa iskaga tegaynaa dalka wax kale ma qaban karno tan iyo markii madaxa kooxda riddada loo doortay murtad xasan gurgurte ganacsatada soomaaliyeed ayaa wajahayay dhibaatooyin harkaha goostay kuwaas oo isugu jira boobka hantidooda iyo dil loo geysanayo intaba hay-adaha reer galbeedka saliibiga ah ayaa si ay kor ugu qaadaan dakhliga riddada waxay madaxda murtadiinta duldhigeen amaro dadka shacabka ah lagu saarayo lacago fara badan oo aysan bixin karin taas oo sabab u noqotay inuu curyaamo ganacsiga xorta ah ku dhowaad saddex kun oo qof ayaa lagu dilay dagaalada ka socda dalka kongo nuur cali warsame abuusheyba warbixinta warkan haynoo faahfaahiyo wararka ka imaanaya dalka kongo ayaa sheegaya in ku dhowaad soddon kun oo qof ay ku dhinteen dagaalada ka socda dalkaasi ee dhex maraya ciidanka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo iyo fallaagada ka soo horjeeda ee loo yaqaano m labaatan iyo saddex sida uu warfidyaanku u xaqiijiyey sarkaal sare oo ka tirsan hay-ad gaaleedda la baxday qaramada midoobay dagaaladan oo uu dhiigga badani ku daatay ayaa asbuucyadii u dambeeyey ka socday gobolka macdanta hodanka ku ah ee bariga dalkaasi ee kivu gaar ahaan gudaha iyo hareeraha magaalada gooma oo ay gacanta ku dhigeen fallaagada hubaysan ee ay taageerto ruwanda ee m labaataniyo saddex vivian vendebe oo ah ku-xigeenka madaxa howlgalka hay-ad gaaleedka qaramada midoobay ee gooma ayaa iyadoo wariyayaasha kula hadlaysa muuqaalka tooska ah ee fogaan aragga sheegtay in ilaa ay hadda la helay meydadka ilaa iyo laba kun oo qof halka sagaal boqol kalena meydadkooda ay ku jiraan talaagadaha cisbitaallada mas-uulkan ka tirsan u n-k ayaa sidoo kale ka dhawaajisay in la filan karo sare ukac ku yimaada tirada dhimashada maadaama ayay tiri ay jiraan meydad tirobeel ah oo ku qurmay meelo badan islamarkaana laga walaacsan yahay in ay ka dhashaan cudurrada faafa rabshadahan sii kordhiya ee sidoo kale sheegtay inay horseedeen dhibaatooyin aada u weyn waxaanay carbowday in ku dhowaad laba kun oo qof oo rayid ah ay ku barakaceen islamarkaana deegaanadii ay gabaadka ka dhigan jireen laga cabsi qabo in cudurro ay ka dilaacaan sidoo kale ilwareedyo soo tebinaya dhibaatooyinka ka dhashay dagaaladaasi ayaa sheegaya in boqolaal maxaabiis haween ah la kufsaday noloshana lagu gubay isbuucii hore kadib markii fallaagada m labaatan saddex ay la wareegeen gudahana u galeen magaalada gooma qaybo ka mid ah warbaahinta caalamka ayaa qoraysa in khubarada iyo falanqeeyaashu ay walaac xoogan ka muujinayaan in ruwanda oo qayb ka ah colaadan ay doonayso inay gacanta ku dhigto qaybo ka mid ah jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo ee d r c si ay wax uga hesho macdanta uu dalkaasi hodanka ku yahay bishii janaayo bilowgeedii ayay ahayd markii fallaagada m labaatan saddex oo taageero ka helaysa ciidamada ruwanda weeraro ballaaran ku qaadeen gobolka macdanka qaniga ku ah iyagoo toddobiyo labaatankii janaayo ku dhawaaqay inay qabsadeen magaalada gooma ee caasimadda gobolka waqooyiga kivu oo tirada dadku ku nool lagu qiyaasayo hal milyan oo qof kataib al ikhbaariya ayaa baahisay filim lagu soo bandhigayo weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay wilaayada shabeellaha hoose xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa filimkaasi soo daawaday
kataa'ib al ikhbaariya ayaa soo gudbisay muuqaal kooban oo ku aadan weerar ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen isbaaro maleeshiyaadka murtadiinta u tiilay afaafka hore ee degmada buulamareer ee wilaayada shabeellada hoose fideoga ayaa ku bilaabanaya weerarka oo si toos ah ciidamada mujaahidiintu ay ugu qaadayaan isbaarada murtadiinta waxaana hal mar oo qura hawada isqabsatay dhammacda rasaasta oo sida roobkii oo kale ugu hoobatay qaaducu dariiqyada murtadiinta waxaa sidoo kale fiidiyowgan ay baahisay kataa'ib al ikhbaariya lagu soo bandhigayaa meydadka qaar ka mid a maleeshiyaadka xabaddu ay leeftay kuwaasoo qaarkood u cararay meelo biyo ay ku jiraan balse xabaddu ay oga daba tagtay ويل عبد الدراهم والفلوس ويل أمريكا يا ويل ذنبها عدمنا في بداية الدروس عدمها ما كشرت ذنبها ويل عبد الدراهم maalmihii ugu dambeeyey kaamirada kataa'ib al ikhbaariya ayaa soo bandhigaysay muuqaallo kooban oo ku aadan weerara ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadayeen isbaaro ay dhigteen maleeshiyaadka riddada maalmo ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale kataa'ib al ikhbaariya ay soo bandhigtay weerar ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen isbaara murtadiinta u tiilay deegaanka goofguduud buurey ee duleedka magaalada baydhabo ee wilaayada baay weerarkaas oo lagu xasuuqay maleeshiyaadkii murtadiinta ee isbaarada ay u taallay شب اشوف النار من شبابها وطعم العادي على اليوم العبوس علمه كيف الوغى واصحابها imaaradda islaamiga ee afghanistan ayaa si kulul uga hadashay qorshaha trump ee qabsashada magaalada khaza iyagoo dhanka kale baaq u diray muslimiinta caalamka xaaris cabduqaadir ayaa warbixinta warkan inoo sii faahfaahinaya saacado kadib markii madaxweynaha dowladda daalimada ah ee maraykanka uu jeediyey khudbad uu ku sheegayo inay ciidamadiisu ila wareegayaan magaalada khaza ay ummadda islaamka si aad ha uga falcelisay arrinkaasi xoogga muqaawamada filistiin ayaa ahayd jihadii ugu horreysay sida adag uga falcelisay go-aanka cadaawadda muujinaya ee trump uu ka soo saaray magaalada washington imaarada islaamiga afghanistan oo taariikh soo jirana u leh la dagaalanka soo duulayaasha reer galbeedka ee si adag uga hadashay qorshaha trump ee ku wajahan reer khaza been caraah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda imaarada islaamiga ah ayaa lagu sheegay in warka ka soo yeeray maraykanka uu yahay mid halis ku ah ummadda islaamka meel weliba ay ku sugan tahay imaarada islaamiga afghanistan waxaa caddeymihii ugu dambeeyey ee ka soo baxay trump madaxweynaha maraykanka ay ku tilmaamaysaa xadgudub cad oo ka dhan ah muslimiinta dhulalka filistiin ma ahan kuwa si nal ooga gorgortami karo waa dhulal ay leeyihiin shacabka filistiin cid kalena xaq uma lahan inay masiirkooda go'aamiso ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee imaarada islaamiga afghanistan imaarada islaamiga waxay dowladda maraykanka iyo kayaanka sayuuniga ay ku tilmaamtay kuwa halushar ah oo doonaya inay qabsaan dhulalka muslimiinta waxaana ugu baaqday muslimiinta in ay si adag uga dhiidhiyaan qorshahan dhagarta ah ee lagu doonayo in lagu qabsado magaalada khaza barakacinta shacabka filistiin ee imaarada islaamiga ah ku sheegtay faldembiyad aan lagu hari doonin mujrimiinta ku howlan xalay ay ahayd markii uu donald trump iclaamiyey in ay la wareegi doonaan marinka khaza kadibna ay barakicin doonaan shacabka muslimiinta ah ee magaaladan degan kayaanka sahyuuniyadda yuhuudda iyo dowladda xabashida etoobiya ayaa kala saxiixday heshiis ku saabsan horumarinta biyaha iyo tamarta mar kale nuur cali warsame abuusheyba warbixinta warkan haynoo faahfaahiyo
maamulka yuhuudda sahyuuniyadda iyo dowladda xabashida etoobiya ayaa ku dhawaaqay inay gaareen heshiis ballaaran oo iskaashi ah xilli loolanada siyaasadeed iyo awoodeed ee geeska qaaradda afrika ay sii xoogaysanayaan labadan maamul ayaa gaaray heshiis labageesood ah oo ku saabsan biyaha iyo tamarta wuxuuna heshiiskan dowladda xabashada etoobiya siinaya awood dhanka wax soo saarka korontada ah iyadoo ka faa'iidaysanaysa farsamada teknolojiyada yuhuuddu ay caanka ku tahay wasiirada tamarta ee etoobiya iyo sahaynada ayaa qalinka ku duugay heshiiskan oo dhigaya in labada dhinac ay iska kaashadaan ka faa'iidaysiga ilaha biyaha ee xabashudu hodanka ku tahay iyo sare u qaadida korontada laga soo saarayo biyo-xireenka alnahda ee laga duldhisay halka uu ka soo burqado webiga neel iskaashi suurtagal ah ee ku saabsan tamarta aan dhammaanayn sida korontada laga dhiliyo cadceedda iyo dabaysha ayaa ka mid ah majaalaadka ay labada dhinac ay iska kaashanayaan waxaana la sheegay in yuhuuddu ay ka faa'iidaysan karto awoodda sii kordhaysa ee etoobiya u leedahay dhinacyada tamarta korontada laga dhaliyo biyaha webiga niil sida lagu daabacay wakaaladda wararka rasmiga ee ku hadasha afka xabashida etoobiya ayaa gacanta ku haysa biyo-xireenka ugu weyn ee qaaradda afrika caalami ahaan midka tobanaad ee dunida waxaana suurtagal ah in sahaynadu ay gacan ka geystaan horumarinta biyo-xireenkan maamulka yuhuudda sahaynada ayaa xiriir wanaagsan oo dhanka amniga iyo dhaqaalaha la leh saddex dowladood oo saliibiyiin ah kuwaasoo dhaca bariga afrika ciidamadooduna ay qeyb ka yihiin duulaanka saliibiga ah ee lagu soo qaaday soomaaliya dowladahaas ayaa kale ah etoobiya kenya iyo yuganda maktabka dacwada wilaayadda islaamiga ah ee mudug ayaa dowladdiiniga u soo gebagabeeyey macalimiinta madaarista iyo macaahidda degmada jawlo ee wilaayadaasi cabdiraxiin sheekh cali ayaa warkan inoo faahfaahinaya maktabka dacwada wilaayada islaamiga mudug ayaa dowladdiiniya u soo gebagabeeyey macalimiinta madaarista iyo macaahidda degmada jawle taas oo lagu baranayay farqurxinta khadka carabiga dowrada ayaa u socotay macalimiinta muddo laba bilood ah waxayna ku barteen khuduud kala duwan macalimiinta dowrada loo qabtay ayaa tiradooda gaaraysa ilaa iyo soddon iyo kow macalin oo ka mid ah macalimiinta waxbara bulshada ku nool degmada jawle mid ka mid ah maamulayaasha dowrada ayaa inooga warbixiyey dowrada macalimiinta walaalayaal xaflad loo qabtay mucalimiinta dugsiyada qur-aanka iyo macalimiinta maraakista ee degmada jawle taasoo socotay muddo konton iyo afar maalmooda ama laba bilood oo wax yar dhiman dowradaas oo sida hadda horteenna ka muuqata ama sabuuradaha horteenna yaalla ka muuqata lagu baranayay farqurxinta ama khadka luuqada carabiga sida loo qurxiyo oo loo hagaajiyo waxaan ugu magac darnay dowrat ibnu cabbaas lita'hiili almucallimiina waalmucallimaat gabdhaha icdaadu daaciyaadka ah macallinnimada loo diyaarinayo oo ayagana maaragtay dowladda qayb ka ahaa macallimiinta maraakista ee degmada oo qayb ka ahaa macallimiinta dugsiyada qur-aanka ayaa qayb ka ahaa dowladaas dhowrka qaybood ka koobnayd ayaa meesha lagu soo gebagabaynayaa rag iyo dumarba macallimiinta ka qayb qaatay dowradan waxay gaarayaan soddon iyo kow ayay gaarayaan qof oo lix iyo toban ay gabdho tahay dhowr iyo tobanka kalena ay rag yihiin oo iskugu jira dhammaan qaybaha dugsiyada qur-aanka iyo maraakista macalinka bixinayay dowrada ayaa ka warbixiyey khadadka kala duwan ee jira ee wax lagu qorayo dowradaasi barnaamijka aan ku soo qaadannay wuxuu ahaa khatu alcarabi khatu nusqa iyo tasxiix alqur'aan alcadiim marka haddii markaa insha allahu tacaala aanu eegno mowduuca ku saabsan khadka walaalayaal waa arrin aad u muhiim jiddan ah in la daneeyo in laga faa'iidaysto ma ahan farbarasho waa farqurxin waana khadku wuxuu yahay shay taariikh leh ilaa iyo toban baan insha allahu tacaala wax ka xusaya khuduudda laga faa'iidaysto alkhatu alkuufi lambarka koowaad khadka kuufiga la yidhaahdo waxaa laga yaabaa soomaalida inuusan soo gaarin walaakinahu yustacmal waxaa kaloo jiro khatu ruqca waan haynaa sidaasoo kaleeto lambarka labaad lambarka saddexaad waa khadka midka aan baranayn oo ah khatu nuska khatu thuluth ayaa jiro iyo khatu lfarisi waa lambarka shanaad khatu lijaaza ayaa jiro oo lambarka lixaad ah waxaa jiro alkhatu diiwaani oo lambarka toddobaad ah iyo khad la yidhaahdo altaqraa waxaa jira alkhatu taaj kan u dambeeyana wuxuu noqonayaa ee tobanaad khatu lmaqribi qaar ka mid a ardadii wax lagu baray dowrada ayaa ka hadlay waxyaabaha lagu bartay dowratu ibnu cabbaas oo shicaarkeedu uu yahay ina allaaha jamiilun yuxibu aljamaal macnaa uu shallaayaya wax badan baan calqadajan iyo ku cindanaa geele cashar iyo anoo loox bartaa ka carfi rooneed marka cilmigu waa sida shiikhu hore uu sheegay waa musbaax waaye waa iftiin sidii uu yidhiba abshirbacadle raximahullahu tacaala cilmigu waa musbaaxoo jahligu waa madow yahay uu yidhi sax waaye oo wixii la faa'iidaystay aysan halkaas ku ekaan ee hore loo sii dhaqaaqo dadkii faa'iidaystana dadkii xoogaa qawaacidda ay ka maqantoon weli faa'iidaysan ay u faa'iideeyaan dadkuna waxaa laga yaabaa hadalka markii la yidhaah inay si qaldan ama suurad kale ay u qaataan dowradu ma ahayn farbarasho ee waxay ahayd farqurxin laakiin qawaaciddii farta iyo qurxinteediiyo hagaajinteediiyo quruxdeeda in la helo hawshu sidaasay ahayd si kaleyaan loo qaado dowrat ibnu cabbaas lita'hiili lmucallimiina waalmucallimaat dowradaasaan ku barannay waxyaaba aada u wanaagsan oo ay ka mid tahay khaddu nuskha khaddu nuskha waa khadka uu ku qoran yahay qur-aanka kariimka ah iyo axaadiista nebigeena sala allahu calayhi wasalam waana maaragtay in qof kasta inuu barto khad maxaa la yidhaahdaa khad waxaa la yidhaahdaa taswiiru kitaabati alxuruufi almufradati waalmurakabati calaa wajhin makhsuusin ayaa la yidhaahdaa dowraadka loo qabanayo bulshada muslimiinta ayaa waxay ka mid tahay dadaalada maktabka dacwada wilaayada islaamiga mudug uu ku doonayo sidii loo horumarin lahaa aqoonta dadka muslimiinta maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa degmada jilib ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe ku qabtay multaqe ballaaran oo looga hadlayo horumarinta barashada qur-aanka kariimka cismaan axmed dhuubow ayaa warbixinta warkan inoo soo diyaariyey
waxaa maalinkii labaad beerta shareecada ee bartamaha magaalada jilib ka dhacay kulan cilmiyeedkii ku saabsanaa weyniinta qur-aanka kariimka barashadiisa ku dhaqankiisa iyo difaaciisa kaas oo uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayna ka soo qayb galeen dhammaan dugsiyada qur-aanka kariimka ee ka furan magaalada jilib multaqaha oo saacado badan socday ayaa lagu soo bandhigay mowduucyo kala duwan kuna saabsanaa qur-aanka kariimka sida akhrinta iyo jamcinta qiraa'aadka iyo mutuunta kale ee culuumta qur-aanka waxaa kale oo iyagana doorkooda qaadanayay dadweynaha oo la weydiinayey su'aalaho laguna bixinayey abaalmarino waxaa kale oo multaqaha lagu abaalmariyey macallimiintii kaalima hore ka galay imtixaan laga qaaday macallimiinta madaariista kaas oo muddooyinkii lasoo dhaafay jimciyadda qur-aanka kariimka ay ka waday dugsiyada magaalada jilib maamulka jimciyadda qur-aanka kariimka ayaana ka hadlay imtixaanaadkii ugu dambeeyey ee laga qaaday macallimiinta madaariista iyo ardayda intuba
bishii lixaad ee toban iyo lixdeeda ayuu bilowday maalin talaada ah dugsiyada qur-aanka ayaana laga qaaday ardaydana waa laga qaaday macalimiintana waa laga qaaday mid ka mid a culimmadaha ayaa bulshada kula dardaarmay inay ku dadaalaan barashada qur'aanka kariimka dhammaan waxaana laga rabaa qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan barano inaan rumayno inaan ku tadabburno inaan ku camalfalno inaan isku xukunno oo u taxaakunno dadkan aan ugu yeerno liibaantana halkaas ayay ku jirta alcallaama altaabiciyu aljaliil alxasanu albasri raximahu llahu tacaala ayaa wuxuu yidhi tafaqaduu alxalaawata fii halaaثati ashyaa shayga koowaad u horay fi salaati wa fi dikri wa fi sama wa fii tilaawati اlqur'aan saddexdaas ka raadiya fain wajadtum wailaa faclamuu ana albaaba muqlaq intaasi kadib waxaa abaalmarinno la siiyey macallimiintii kaalimaha hore ka galay imtixaankii laga qaaday kaalinta koowaad waxaa gashay mucalimaad ka mid a mucalimaadka madaarista quraanka kariimka oo magaceedu uu yahay caaliya xaaji moxamed kana tirsan madrasada almanaabic kaalinta koowaad caaliya waxaa la galay caatika cumar moxamed kana socoto mu'asasada al-utruja kaalinta labaad waxaa galay mucalim cabdiraxmaan farxaan kaalinta saddexaad waxaa isla galay saddex qofood qofka koowaad ramla cali cabdi kana socoto madrasada iqra isla kaalinta iyada ah waxaa ku jira qof labaad nuur xuseen madoobe kana socda madrasada ibnu jariir adabari isla kaalintaa saddexaad waxaa gashay mucalimad ka mid a mucalimaadka madaarista qur-aanka laguna magacaabo caaisha cuhmaan cabdiraxmaan kana socoto madrasada ummu camaare multaqahan oo ahaa midkii ugu ballaarnaa oo dhowaanahan ka dhaca magaalada jilib ayaa ahaa mid si weyn loogu maamuusayey qur'aanka kariimka ayna ka soo qayb galeen boqolaal bulshada ku nool magaalada jilib بالذي أوحي من الرحمن مسطورا فكم في آيه عبر إذا ما رمت تفسيرا فقارئه وحافظه يجد عونا وتيسيرا wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa dowladdiiniya u soo gebagabaysay howlwadeennada maktabka sakawaadka ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi yaasir maxamed warbixinta warkan ha inoo faahfaahiyo munaasabadani ayaa gabagaba u ahayd dowre iyo kulan wadatashi ah oo wilaayadii hiiraan usoo gabagabaysay howlwadeenada maktabka sakada ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayadii hiiraan dowrada iyo kulanka oo socday muddo saddex maalmood ah ayaa waxay howlwadeenada maktabka sakada ku qaateen casharo kala duwan iyagoona kulanka laysku dhaafsaday talooyin dhaxalgal ah waaliga wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan sheekh guleed abunabhaan oo kulanka ka hadlay ayaa dardaaran u jeediyey bahda sakawaadka wilaayada hiiraan kulankan qiimaha badan isugu jiray shaqo qaybsiga dowrada wadatashiga iyo talabixinta ee socday muddada saddexda maalmood ah oo u socday maktabka zakada ee wilaayata hiiraan alislaamiya raggii umarada ahaa oo muxaafadaadka joogay iyo raggii kaatibiinta u ahaa intuba ka kooban iyo raggii umarada ahaa oo heer wilaaye ahaa aad baan idinkugu mahadcelinayaa raggaa meesha fadhiyay waa raggii loogu talagalay rugnigii qiimaha badnaa ama rugniga weynaa oo islaamiga ahaa raggii u taagnaa waa wax ilaahay uu nafaray waana wax ilaahay haddii la sameeyo janno looga rabo kan dhiibaya shareecadeenna muggeeda waa wax mug weyn shareecadeenna waa waasic kan bixinaya oo maalka dhiibaya waxa uu ku rabo waa ilaahay subxaana wa tacaala inuu janno ku siiyo kan qaadaya oo caamilka ah oo shaqadaa gudanayana waxa uu ku rabo maxaa ilaahay baa u diraye waa wuxuu janno ku rabo ammaanadaas ilaahay dusheenna uu yeelay oo nooc walba leh waa inaan ilaahay ugu baqno subxaana wa tacaala intaasi kadib howlwadeenada maktabka sakawaadka wilaayada hiiraan oo goobta kulanka ka hadlay ayaa ka warbixiyey dowrada loo soo gebagabeeyey iyo kulanka wadatashiga ah ee maalmaha u socday waxaa maalmahan muddo saddex maalmood noogu socday dowro dowradaasoo muxuu ah aan ku qaadan duruus aad iyo aad u fara badan oo qalbigeena saamaysay duruustaas waxaa ka mid ah mudakaratu fi sakaati alfitri alidaara alamn altaqwa ahwaal yowm alqiyaama altacaamul maca annaas man naxnu wamaada nuriidu waa aad iyo aad muxuu ahaa qalbigeen u saameeyey meeshaan waxaan ku qaadanay dowro noo socotay muddo saddex maalmood ah anigoo ka socda degmada jallaqsi dowradaas waxaan ka faa'iidnay wax aad u badan waxaan codsan lahayn doorooyinka noocaas oo kale in loogula soo celceliyo waxaan u mahadcelinaynaa cid kasta oo gacan ka geysata dowradaas anigoo ka socda maktabka sakawaadka degmada buaqable dowradii aan meeshaan ku qaadanay runtii ilaahay baan ugu mahadinaynaa bacdallaahi dadkii soo qaanqaabiyey culummadii muqadamadii mas-uuliyiintii aad baan ugu mahad celinaynaa miisaankood qiyaam allah ku kabo annagana kuwii ka faa'iida ilaahi hanaga dhigo aad baan ugu faa'iidnay sidii idaaradii amnigii cawaamisha kaldu kitaabihii badan kadu kala duwan ay qaaday taqwadii ahwaala qiyaama wixii aan soo qaadan oo dhan ilaahi hanagu anfaco dadkii soo jeedin ilaahi ajirkooda ha ku kabo ugu dambayntiina guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo gebagabeeyey kormeer ay ku tageen iskuullada iyo macaahidda waxbarashada ee wilaayadda islaamiga ee bakool cabdiqani maxamed warbixinta warkan ha inoo sii faahfaahiyo waxaa dhowaan wilaayada islaamiga ah ee bakool kusoo gebagaboobay safar kormeer ah oo mas-uuliyiin ka socotay maktabka tarbiyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kusoo mareen wilaayada bakool kaas oo lagu qiimeynayay waxbarashada ka socota iskuulaadka iyo xarumaha kale ee waxbarasho ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada xafladii gebagabadaha oo ka dhacday magaalada buurdhuxunle ayna kasoo qayb galeen mas-uuliyiinta wilaayada bakool culimo waxgarad waalidiin iyo qeybaha kale ee bulshada intaasi kadib guddiga ayaa su-aalo weydiiyey ardayda madarasada alqamar ee magaalada buurdhuxunle waxay leedahay su-aasha xabashada weligeed maxay ku taami jirtay su-aasha waa taas soo soco maasha allah maay canan maxamed fasalka iyo nafas aliyaasi oo la jawaabteen xabashadu waxay weligeed ku taami jirtay inay adoonsato geega soomaaliyeed marina ay ka hesho baddacaas maasha allah way ku jawaabtay allahu akbar kaal soo laba jaahisha le insha allahu tacaala aye jaahiso boqol kun oo shin soomaaliya ku guulaysatay allahu akbar waayo su-aasha xigta waxa waaye sheeg goobaha cilmiga lagu barto tafadal bismillaah magacay waa cabdirashiid cadow maxamed waxaana ka socdaa iskoolka alqamar fasalkiiina waa fasalka shanaad su-aasha jawaabteeda haddaan isku dayo goobaha wax lagu barto waa afar nooyo madarasada iskuulka maktabka masjidka waa yahay ardaygaasi uu su-aasha la weydiiyey ee ahayd meelaha cilmiga lagu barto waa imisa ama maxay yihiin ama sheeg waa si sax ayuu u sheegay jaasiis insha allahu tacaala soo istaag soo qaada ugu dambeyn waaliga wilaayada bakool sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan oo goobta hadal kooban ka jeediyey ayaa u mahad celiyey guddiga ka socday maktabka tarbiyada isagoona la dardaarmay dadka deegaanka jasaahumullahu khayr aljazaa lajnadii ishraafka ahayd ee maktabka tarbiya oo tacliimle xarka shabaab mujaahidiin ay ka socdeen oo dhammaan iskuulaadka wilaayada bakool ay soo mareen xaafladdaas gebagabadeed ayaan u fadhinaa walaalaha marka maaragtay safar dheer u soo galay haraad badan iyo wax badan lasoo kulmay waxaan leenahay jazaakum allahu khayr aljazaa ilaahay miisaankiin xasanaadka ha idin saaro wilaaya islaamiga bakool dadka ku nool waxaan leenahay waxbarashada in maaragtay aad iyo aad la xoojiyo raqbo loo yeesho wax maaragtay horumarkeena uu ku jiro xadaarada islaamka waxyaabaha ugu weyn ilbaxnimada waa waxbarashada waxbarashadaas marka insha allahu tacaalaa wilaayada wixii tabarteeda ahayd waa ay dadaashay macallimiin baa la keenay iskuulaad baa la furay sanadkan hijriga hadda maaragtay aan marayno dhexbartankiisa aan dabaalanayno ayaa la furay ilaa shan iskool ayaa la furay haddana waxaa inoo furan toban iyo toddoba iskuul tobana lagu daray macnaheeda waxaan leenahay dadka maarta in la dadaalo macallimiinta iyo waalidiinta inay isku xirnaadaan jazaakum allahu khayra jazaa magaaladan hadda aan joogno ee xafladda ka jirto waxaa ka furan goobo waxbarasho oo ilaa maaragtay laba goobood ay ugu waaweyn yihiin waa madrasada alqamar ay ka kooban tahay dugsi hoose dhexe iyo mu'asasatu alxikma oo iyadana ay soo hoosgalayso madarasada la yidhaahdo alrawda oo looga talagalay farbarka aad iyo aadna dadku ay u ajiibeen ay ugu faa'iidaysteen jazaakum allahu khayr jazaa akhyaartana waxaan leenahay ilaahay ha idin barakeeyaan leenahay insha allahu tacaala wakhtigoo kooban darteed xafladdii halkaasay nooga ag tahay insha allahu tacaala guud ahaan warkii duhurnimo oo aad si toosa uga dhagaysanayseen idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda kala duwan ee wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aan ku leenahay aaladda internetka waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkan mid mid ka la mid ah oo dib mar kale ugu kulanna ayaa noo madala inta ka horraysa waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu